bankiga u s a bank ayaa u oggolaaday xawaaladaa soomaalida ah in ay u furaan akowno ama xisaabaad si ay ugu fududaato howlahooda xawaaladeed arrintaasi uu ka dambaysay kadib markii ay bangiyadii dalkan maraykanka iska diideen inay wax wada shaqayna ay la sameeyaan xawaaladaha soomaalida iyagoo ka welwalayay wakhtigaasi in dhibaato ay uga timaado mas-uuliyadda lacagaha loo diro soomaaliya soomaalida gobolka minnesota ayaa arrintaasi waxa ay kaga jawaabtay bannaanbaxyo iyo weliba inay iska xiraan xisaabaadkoodii bangiyada iyagu u diiday xawaaladahaasi inay lacagaha u qabtaan haddaba maxaa keenay in bangiga u s a bank uu oggolaado inuu u furo xisaabaadka xawaaladaha soomaalida waxaa su-aashaasi cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee s i e u oo u ololeynayay in bangiyadu ay oggolaadaan wada shaqaynta xawaaladaha soomaalida ah weydiisay falastiin axmed imaan
walaala waxaa keenay dadaal badan oo ay iska kaashadeen mataqaana jaaliyada soomaaliyeed dibadbaxoodii mataqaana ay sameeyeen detirada badnaa laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd dadaal siyaasadeed oo culus oo uu saaray ururka shaqaalaha s c a u iyo ururka minnesota for her economy iyo ururo kaloo jaaliyada soomaaliyeed ka jirsan oo iskaashaday isbedelka ugu weyn uu dhacay daraad oo ahayd maalin ay lahaayeen saamileyda u s bank shir ku lahaayeen idaaho oo aan u dirnay dad halkaa kasoo banaanbaxo arrintan cadaadis kasii saara marka waxay nagu yidhahdeen ukaliya maxay ahayd heshiiskii aanu muddoba soo jiitamayay maanta ayuu midho dhaliyey muddo badanna maxay ahaydey waanu ka midha waanu ka dhul sugaynay marka aad baan ugu faraxsannahay u s bank maanta maxay ahayd tallaabadan u qaday waa tallaabo farxad leh isagana ganacsi ahaan wax badan u taraysa
soomaalidoo kale xawaaladaha goormay u bilaabanaysaa inay lacagaha dhigan karaan bangiga mase jiraan shuruudo cusub oo ay ku xireen si adeegaasi ay u sameeyaan shuruuduhu horta aad bay u adkaayeen markii hore marka iminka ugu horreyn horta hal xawaalad oo ah xawaalada dahabshiil ayaa iminka shuruudihii o dhan buuxisay kuwa kalena way kusoo daba xigeen annaguna istaagi mayno toogsan mayno adaan taaliyada soomaaliyeed ururka shaqaalaha c a u iyo dhammaan mataqaana dadka arrintan taageersanay ilaa dhammaan xawaaladaha soomaaliyeed ay xaq u yeeshaan inay la yeeshaan mataqaana bangiga xiriir ganacsi oo buuxa marka walaal waxaa mataqana maxay ahayd xusud mudan in xawaaladaha kalena imika dadaalkooda uu socdo kuwa kalena aanu rajaynayno marka xaaladdu halkaas ayay maraysaa waxaana lagu dhaqayaa dadweynaha soomaalida inay dadaalkan ay ka qayb qaataan sidii ay u taageerayeenna ay weli noo garab istaagaan marka shuruudaha ay ku xidheen oo aada leedahay waa ay adag yihiin maxay yihiin shuruudaha hal iyo laba ka mid a runtii waa shuruudo mataqaana u baahan xagga farsamada mataqaana maxay badana dee u badan waxaa ka mid ah masalan mataqaana maxay haday waxaana yidhahdaan qofku lacagtii uu la dirayay inay halkii ay tegaysay halkii loo waday inay tagtay in la hubiyo marka waad ogtahay soomaaliya mataqana maanta maxay haday dalku ma xasiloona marar badan ma jirto mataqana maxay haday wey badan oo dee wixii loo tixraaci karayo laakiin waxaanu hubnaa oonu ku kalsoonahay dadweynaha soomaaliyeed in ay halkan lacag ka diraan dadkooda ay ku taageerayaan marka shuruudo farsamada xoogaa aada moodo in ay ku salaysnayd welwel aan xaqiiqa badan ku taagnayn ayaa meeshii laga saaray waxaanay ku timid cadaadis siyaasadeed waa intaa la fahmaa waxay ku timid cadaadis siyaasadeed oo ka yimid ururka shaqaalaha c i u bahweynta jaaliyada dee soomaaliyeed culimada soomaaliyeed mataqana minnesota degan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayay arrintan ku timid marka cadaadiskaa siyaasadeed ayaa keenay inay u s bank dib u gurtaan waxaa kaloo meesha taalla waxay u arkeen arrintan fursad dhaqaale oo haddii jaaliyada soomaaliyed ay la shaqeeyaan waxay filayaan oo anagana naga filayaan in jaaliyada balaaran soomaalidu ay u wareegi doonaan dhanka u s bank waana midaanu rajaynayna in soomaalidu ciddii u hiilisay ay u hiiliyaan
hadda lacagihii ay soomaalidu u diri jireen waddanka waxoogaa yaroo caqabadaha ku timid laakiin waxaa la sheegaa inaanay istaagin maxay arrinta u s bank ay u oggolaadeen in ay xawaaladihii u qabtaan ama ay xisaabaad u furaan ama akawno ay ka bedeleysaa lacagihii soomaalidu ay diri jirta walaa lacagaha waa la diri jiray lakiin waxaa loogu diri jiray si yaroo teelteela iyo bangiyo yaroo dhow malaysia bangiga u s bank waa bangiga labada maraykanka ugu weyn waxa uu siinayaa dadweynaha soomaaliyeed kalsooni buuxda waana bangi mataqaana ula baaxad inuu diro lacag tiro badan marka taasi waxay keenaysaa in la isku hadlayn karo ganacsiga xawaaladaha markii hore haddaan runta ku sheego maadaama arrintan aada xoogaa lagu ahay waxay qarx u saarnayd dirista lacagtu inay markasta istaagto taas ay ahayd runtu laakiin maanta waxaa naga soo booday mataqaana maxay ahayd runtii farxad weyn ama naqas weyn oonu aaminsan nahay in bangigii labaada ugu weynaa maraykanku uu la shaqeynaya markaa kalsooni buuxdaan ayaanu mataqaana qabnaa sidoo kale waxaanu rajaynaynaa inuu dadaalku halkaa kasii socdo oo bangiga nagu dhagaadkaaday ee wells fargo aanu mataqaana isugu geyno cududayada xulafada mataqaana dadka nala aheen taageersan iyo dhammaan jaalibta soomaalida inaanu dib u abaabulno halkii kasii wadno soo rabaal celino ilaa iyaguna aanu ku khasabno inay la shaqeeyaan ama jaaliyada soomaaliyeed ay ka tashato oy ganacsigeeda kala baxdo welfarco ugu dambeyntii maadaama shuruuda ay ku xireen bangiyada maraykanka in ay xisaabaad u furaan xawaaladaha soomaalida shuruudahaasina ay ka mid tahay in la xaqiijiyo halka ugu dambeysa ee lacagtu ay tegayso mas-uuliyadaasi sidee is leedahay shirkadaha xawaaladu waa ay u fulin karaan runtii shirkadaha xawaaladu aad bay ugu hawlan yihiin inay wax kasta oo ay qaban karayaan oo ah mataqaana ku saabsan sugista ammaanka lacagta inay sameeyaan lakiin wala waxaa jirta arrin mataqaana maxay ahayday runtii farsamo oo u baahan dhaqaale fara badan marka xawaaladii awood iyo dhaqaale mooda lahaa laakiin imaka waxaanu haynaa marka u s bank u dahabsiil oo meeshii u furay waxaanu haynaa tusaale la raaci karayo oo xawaaladaha kale ay ku dayan karayaan markii hore waxay ahayd ganacsiba in la samayn mayno marka maxay ahayday waxaanu rajaynaynaa inay tani noqoto waddo furantay oo kuwa kalena ay maraan marka arrimuhu dhan kasta way ka socdaan laakiin tallaabadani waxa ay siinaysaa dadweynaha soomaaliyeed kalsooni waxaa kaloo mataqana maxay meesha ay ka saaraysaa walaacii laga qabay inay istaagto boqol iyo labaatanka milyan ee laga dira maraykanka oo maalin kasta ahayd khatar taagan oo dhici karaysay
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee s i e u ee minneabolis oo u warramaya falastiin axmed imaan oo joogta washington